wasaaradda tamartii ee kheyraadka biyaha dowlada jubbaland ayaa wada mashruuc war casri ah loogu hirgelinayo deegaanka jiroleh ee galbeedka magaalada kismaayo mashruucan dhaamka ah oo meel wanaagsan maraya ayaa lagu talagalay marka uu dhammaado in biyihiisi isticmaalaan bulshada ku nool deegaanka jiroleh oo baahi weyn oo biyaha ah qaba qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo dhaamka dushiisa warbaahinta kula hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda shaqada socota iyo waxa laga filayo waxaan ku soo dhowaynayaa mishinkan wasiirka wasaaradda biyaha oo baahida ugu culuse maanta halka aanu u nimi dhinkii ay wasaaraddiisu khusaysay annaguna mashruucan maadaama uu mashruuc intergratida yahay oo wasaaradahan oo dhami wada leeyihiin waxaanu gacan siinaynay oo kaalinaynay wasiirka waxaananu ogaanaynay dhaamkan baahidiisa iyo xaaladiisu meeshay marayso dhammaystirkiisa iyo wixii cilladaahi ku yimi ukuurgalkooda aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka wasaaradda biyaha dhaamkan haddii aan ka warbixiyo waxuu ka mid yahay dhowr dhaam toddoba dhaam oo jubbaland oo dhan aan u qorshaynay waa kii afraad oo howshiisu laba way dhammaatay saddex socoto ayuu qayb ka yahay waa kii afraad marka dhaamkani dhaamkani wuu ka duwan yahay dhaamamka kale waa dhaam sida marka u dhammaado hadda shaqadii oo bilaabatay baa nimid oo weli qandaraaslihii uu ku dhex jiro laakiin marka ay shaqada dhammaato waxaa ka soo bixi doona dhaam wata biyo loogu talagalay oo la rabo deegaanku inay kaga haqabbeelaan baahida oonka iyo biyola'aanta ka jirta dhaam casriyaysan bac taallo solar yaallo halkan waxaa idinkaga muuqda elevator tank iyo gadaashannada ah bibeline leh kioski lahaan doono motor backup lahaan doono gurigii waardiyaha lahaan doono fency guud lahaan doono insha allah waxaan rajaynaynaa muddo laba bil ilaa iyo saddex bilooda isaga oo dhammaystiran inaan dib u soo noqonno aniga iyo wasiirada dhigayga iyo xildhibaanada iyo guddoonkuba inaan meeshan ka daahfurno dhaamkii marka shaqadiisu way socotaa wixii yaryaree lagala kulmo caqabada ah gaar ahaan weliba dhulku waa dhul dhagaxa sida naloo sheegay dhagax baa ka soo baxaya qandaraaslayaashu dhib badan bay kala kulmayaan sida naloo sheegay jebinta dhulka cabirkii loogu talagalay way gaari laayihiin waxaaso dhan dib baa ula noqonaynaa specificationkii daamka iyo designkii wuu yaallaa waana la waafajinayaa marka waa wax xafiiska looga shaqayn doona overall waxaan u malaynayaa safartanadu intanay kusoo gabagaboobaysaa iyo booqashadannadii baahiyooyinkiina loo sheegayna dib baan ula noqonaynaa insha allahu tacaala waana ka jawaabi doonaa waa mahadsantiin